fadhigii aqalka hoose baarlamanka ayaa maanta furmay iyadoo xubnaha baarlamanka ay warbixin ka dhegaysteen wasiirka caafimaadka fawsiya abuukar nuur qodobada kale ee looga hadlayo kulanka maanta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin ansixinta xubno iyagu ka dhiman guddiga federaalka iyo xuduudaha iyo ansixinta sharciga qaxootiga shirkaasi ayaa dhacaya iyadoo ciidamo la dhigay waddooyin ka tirsan magaalada muqdisho xubno ka tirsan baarlamanka oo dhowaan laga joojiyey ka qaybgalka ilaa iyo shan kulan oo kuwa baarlamanka ayaa iyaguna mar kaleeto sheegay in laga hor istaagay tegitaanka kulanka maanta haddaba xarunta baarlamanka waxaa ku sugan waryaheena zaynab abuukar caashi ibraahim aadan ayayna uga warantay jawiga shirka aad baad u mahadsan tahay caasha kulanka goordhow ayuu soo gabagaboobay waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa hareer fadhiyey labadiisa ku-xigeen gudoomiye cabdiweli sheekh ibraahim muude iyo guddoomiye cawid wuxuu ku furmay kooramka boqol sagaal iyo soddon mudane waxaana marka hore warbixin ka akrisay baarlamaanka xildhibaanada ka hor akrisay wasiiradda caafimaadka taasoo la xiriirta cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka wuxuuna ahaa ajandaha koowaad ee kulanka iyadoo ka hadasha xaaladda guud ee cudurka oo mar kale soomaaliya kusoo laba kacleeyey islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii kordhaysay tirada dadka uu soo ridanayo iyo weliba dadka u geeriyoonaya cudurka iyo tallaalkii dhowaan yimid waddanka sida tallaalka uu ku socdo iyo weliba in dowladda soomaaliya aysan awood u lahayn sidii guud ahaan cudurka loo xakameyn lahaa inkastoo dadaalo badan ay ay dowladdu wado ka horna xildhibaanada baarlamaanku waxay ansixiyeen laba xubnood oo guddiga madaxa bannaan xuduudaha oo ajandaha kulanka ka mid ahaa inkastoo dib loo dhigay qodobkii saddexaad ee ajandaha kulanka ku jiray ee arinta la xiriirtay guddiga arinta qaxootiga qaranka waxaa fadhiga maanta ka maqnaa ilaa shan iyo toban xildhibaan oo dhowaan guddoomiyaha golaha shacabka ee maxamed mursal uu ka mamnuucay in ay kasoo qayb galaan shanta fadhi ee baarlamaanka oo maanta kulankiisa uu ka bilaabanayay kulankana wuxuu ahaa mid si weyn isha loogu wada hayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaal halkan ku sugan waxaan ku horeynayaa xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi guddiga ka tirsanaa baarlamaanka federaalka uu xilsaaray arinta la xiriirta covid sagaal iyo toban soo dhawow xildhibaan inkastoo baarlamaanka warbixin aad ka hor akrisay haddana in xaalada soomaaliya aad ay u adag tahay oo doorashadii laisku mari la-yahay in arinta xaalada covid sagaal iyo toban aad ka hadashaan maxaa keena waa mahadsan tahay zaynab covid nineteen mawjadiisii labaad baa dalka weerar kusoo qaaday aad iyo aad bayna u halkaysay shacbiga soomaaliyeed ilaa gobolada ilaa muxuu aha gobolka banaadir magaalada caasimadda ah ololo weyn iyo weerar weyn baa cudurkaasi kusoo qaaday nasiib darro ah annagoo aan u diyaar garoobin in cudurkaasi uu weerar soo qaaday dad aad u tiro badan oo muxuu aha isugu jira shacbiga soomaaliyeed iyo dad la yaqaan oo aqoon-yahano iyo culuma udiin iyo oday dhaqameedyo ay ku dhinteen keliya ma aha inaan wax lahaynin oo dowladdu tabar yar tahay laakiin dayacaad weyn iyo danugerid la-aan weyn nafta ummadda soomaaliyeed oo ay dabooshay muxuu ahayto siyaasad jiid aan ku jeedaya xarag jiid ah oo muxuu ahayto arrintii doorashada ah waxaan kala ogaanay dayacaad aada u weyn oo baahsan inay jirto
xildhibaan zakariya waxaa jiray kulanka ka hor kulan dhex mara guddoomiyaha baarlamaanka ee xildhibaanada mucaaradkoo looga hadlayay sidii guud ahaan kulanka si nabadgelya uu ku qabsoomi lahaa iyadoo lasoo hadal qaaday shan iyo tobankii xildhibaan ee guddoomiyaha dhowaan uu ka joojiyay baarlamaanka in xildhibaanada la fasaxo maxaa lagu heshiiyey oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanadu ay isku afgarteen horta baarlamaanku maanta waa shiray dee labadii sano la sheegayana ma aragan kuma aanan darsan xildhibaanadaas waa maqlay inay la kulmeen laakiin anugu wax waroo badan kama hayo xildhibaanadaas saaxiibaday waa ka xumahay in ay banaanka joogaan waxaan rajeynayaa inay arrintaasi wadahadal ku dhamaan doonto haddaa la xildhibaan faysal cumar guuleed mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya baad ka tirsan tahay kulanka baarlamaanka maanta siduu ku dhammaaday iyadoo uu jiray cabsi weyn oo laga qabay baarlamaanka inuu samayn doono muddo kororsi maadaama muddaxileedka hay-aduhu dhammaadeen bal ka waran bismillahi raxmaan raxiim in annaga sidaan horeba kugu sheegay kuma jirin ajendaha wax mudokororsiga waxaa noo soo jira ajendaha baarlamaanka waxaa lasoo diraa in markaa baarlamaanka la iclaaminaya inuu berishir leeyahay waxaana keliya ka hadlaynay ajendayaashii baarlamaanka lasoo jeediyey kuwaas unbaa laga dooday sida aad la socotaan ay saxaafaduna og tahay wax mudakororsiga oo meesha laga keenay iyo cid ka hadlaysay midna ma jirin baarlamaankuna si nabadu ku dhacay si nabaduna jawigiisuu socday waxa dhibaato oo kale oo jirana haba yaraatee ma jirto warbixinada aad ogeyd laga soo jeediyay baarlamanka hortiisa kulankan dad badan baa isha ku hayay oo wixii dhici kara ajandaha kale marka laga reebo kan lasoo bandhiga maxay kula tahay inay keento cabsida la xiriirta inaad wadaan qorshe la xiriira sidii aad muddada ugu kordhin lahaydeen hay-adaha dastuuriga ee dowladda waktigooda dhammaaday taasi waxaa keenay baan isleehay shikigaa badan markii la heshiin waayey dowlad dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirki uga socday maalmahanba magaalada muqdisho iyo wada hadaladii socday taas aawadeed iyagoo cabsi badan laga qabo unbaa shikiga badan yimid mayne ilaa iyo hadda wax cad oo meesha yaala ma jirto waxaanan kuga caddaynaya welwelka badan ee ay qabaan mucaaradka iyo muxuaha dowlad goboleedyada kasoo horjeeda shirka intaas keliya dhibaatada jirta unbaa keentay mayne ilaa iyo hadda waxaan hayno xildhibaanadu ma jirto haddii ay dhici weysay in dhinacyada soomaalida oo ilaa iyo hadda ay isku mari la-yihiin arrinta doorashada baarlamaanku ma qaadi doonaa go-aan ah in tallaabooyin ka duwan waxaa hadda taagan inaad samaysaan baarlamaanku waa hay-adda sharci dejin ah waana hay-adda ugu dambaysa markasta loo soo wada laaban doono marjic ah dhammaan dalka oo dhan sidaas aawadeed anigu hadda kama hor dhacayo mana mana jirto mana muuqato cid noo sheegtana ma jirto ilaa iyo haddana wax jiro oo mudakororsiya oo baarlamaanku ka hadlay ama og yahay ama loo soo gudbiyay ma jirto shaki badan bay dadku qabaan kala aragti duwanaan badan baa jirtaa la leeyahay oo baarlamaanku waxay ku dhex milmeen siyaasadii doorkii laga rabay dadku qaarkii waxay qabaan inaanay ciyaarin eedaha qaar ee la xiriira in qaarkiin madaxtooyada aad la safantiin oo du ololaysan inaysaan muddo kordhin qaarkiin aad kasoo horjeedaan muddo kordhinta maamul goboleedyada iyo mucaaradku iyaguna ku aragti yihiin taa ma jirta maxaa iska dhihi lahay bay taas xildhibaanada ma jirto arrimahaas waa arrimo ay mubaabuulinayaan mucaaradka iyo dadka raba in in aysan dowladnimadu shaqaynin xildhibaan faysal cumar guuleed aad baad u mahadsan tahay xildhibaan suuriya diiriya carab mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya aad ka tirsan tahay kulankii maanta baarlamaanku maxaa kaaga baxay waxa weeyaan xildhibaanada meesha yimi iyo xildhibaano ka maqan xildhibaano waa kuwa ka maqan gardarada iyo sharci darada uu maxaa mursal uu u adeegsaday ee uu leeyahay ma soo geli karaan inta kalena maanta qaar badanna way baqeen oo maxaa labada iridooda baarlamaanka waxaa la dhigay ciidamo nabad sugida baabuurta nabad sugida baa lagu gooyey baabuurta militarigaa la dhigay ciidankii militariga isbaarooyinka joogay iyo kuwii booliiska ah waa laga gudbay ciidanka gaashaan baa la keenay iridda madaxtooyadana way taagnaayeen anaa iridda madaxtooyada igu heleen oo igu dhibaateeyeen waxaa igu dhibaateeyey ciidamada gaashaan ee nabad sugida afka xidhan leh waxaa la igu yihi baabuurkaaga fur baabuurkaygii waan furay markaan furayna waxaa la yidhi sacdii aad wataa sacdiya waa xildhibaanad baan ku uri sababta sacdiya sacdiyama waxay ka mid tahay shan iyo tobanka baarlamaanka xildhibaanka sacdiya waa xildhibaanad baan ku uri maxaad sacdiya ka raadin kartaana ka rabtaan waxaa la yidhi sacdiya aanu raadinaynaa baabuurkaaga fur waan diiday waa laygu dhibaateeyey dhib aad u badan baa laygu geystay meesha dhibaatada meesha ka dhacdayna guddoonka isagaa mas-uuliyadeeda leh xildhibaano badan dhibaatada waxay tahay ciidan aan joogi jirin oo aan ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo ilaalada baarlamaanka midna kamid ahayn ayaa meesha yimi xildhibaan siria ma waxaad ula jeedaa in xildhibaanada mucaaradka si gaar ah loo taargadgaraynayay oo loo diidanaa maanta inay kulanka ka qaybgalaan loo taargadgaraysanayay si gaaraana loo bartilmaameedsanayay marka maxaa tan tallaabo tan xigta maxay tahay haddii baarlamaanku kala qaybsan yahay qaar fikirku ku kala aragti duwan tihiin oo qaarna dowladda difaacayaan kuwana dowladda ay kasoo horjeedaan xalka shacabka ay idinka sugayaan baarlamaanku dowlad baa dowladda lagu sheegaya bayskeedu waa baarlamaan haddii maanta baarlamaankii dhibaatada baarlamaanka la dhex dhigo ee dhibka baarlamaanka lagu sameeya midna la yidhahdo waa okay midna la yidhahdo waa la taargedgaraysanaya dhibkaasi wuxuu ku imanayaa baarlamaanku inuu burburo waa mahadsan tahay xildhibaan syria ayay taasi ahayd aadaa u mahadsan taha caasha amniga guud ahaan magaalada si weynaa loo xoojiyey wadooyinka guud ahaan laga soo gala isgoosyada magaalada muqdisho ee muhiimka ah ee guud ahaan kuwa gala madaxtooyada ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan ayaa
mahadsaned zaynab abuukar ay ahayd waryaheena muqdisho oo u warramaysay caashi ibraahim aadan